Dhallinyarada ku dhaqan magaalada Dubley ayaa wajahaya shaqo la'aan taasoo saameyn ku yeelatay noloshooda. Dhalintan oo isugu jira kuwa waxbarashada dhammeeyey iyo kuwo kale ayaa waxa ay si isku mid ah u wajahayaan shaqo la'aan ka jirta magaalada. Qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada Dubley ayaa waxa ay ka warrameen shaqo la'aanta ka jirta magaalada iyagoo dhanka kala sheegay cawaaqibta ka dhalan karta arrintaas.
magacaygu waa maxamed cali axmed oo ka mid ahaa dhallinyarta degmada dhobley kolley dee waxaa la yidhi sidan muuqdaa waa su-aal madoon oo waxaa weeyaan dhallinyarteenna ama deegaankeenna ama dalka guudba dee kolley nidaamka uu ku sugan yahay iyo xaaladaha ka taagan qof kasta oo saaxiib ra'yi u arkaa dhallinyaradii qayb kasta oo ay tahay kii qalin wax ku bartay iyo kii muruqmaal ahaa iyo kii xirfad lahaaba maanta sida taagan kolley waa dad isku yar masa aha oo isku heer wada taagan duruufaha waddanka ka jira aawadeed oo iska xaalad mataqaanaa dee iska dhaqaale la-aaneed wada wajahday oo mataqaanaa iskaga wada dhacday marka taas waxaa ka iman haya aakhirkeeda inay dhallinyaradii wax dalkii ka yaacay oo dal shisheeya ama tahriib ama waxa naftoodii mataqaanaa dhib ku aha ay door bidaan ama ay mataqaanaa dad daraagaysta aha oo meelaha gidaarada halka sigaarka alla wareega ay noqdaan maxamed aadan maxamuud waxaan ku dhaqanahay degmada dhobley dhallinyarta ka mid ahay waxaan odhan karaa dhallinyarta waxay ka dhexli kartaa markaysan dharig sandhir soo bogaan iskoolka soo bogaan iyo jaamacadaha ka soo baxaan markay in badan adugu ay joogaan shaqadayda noqdaan markay iska caajisaan ee wax shaqa waayaan in badan markay baalad umuudo noqdaan qaarkood way kala babaxayaan waxa iska qaar waxa iska noqonaya gaangis ma iska noqonayaan budhcad bay noqonayaan oo dadka dhacayaan qaarkood waxay noqonayaan darogaystayaal oo luuqay wadageliyaan daroogada iyo waxaasay wada dhuuqayaan marka waxaan odhan karnaa marka shaqala-aanta waxaa yaalahaas badan bay keeni kartaa waxyaala badan bay keeni kartaa ay kuwaasi ka kolan barkow ka yihiin waxaa dib u dhac iyo shaqo la-aan ballaaran ka jirta goobaha ay joogaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada dhallinyaro badan ayaana ka cabanaya shaqo la-aan ka jirta waddanka xilli ay dowlado badan oo shisheeye ah usoo shaqo tageen dalkan soomaaliya kuwaasoo gurubsanaya khayraadka dalka bad iyo berri intaba